hadii aan ka hadlo walaal horta waxa weeye hadda idaacadaha iyo waxbaan ka maqlay marka la yihahna beelaha deegan baan ka midnahay cilmiga yani naga wacday ama naga martiqaaday ama yani kale oo macnaha masjidka meeshaa shalay uu qabanaya waxaana jira beelo badan oo birigsan oo walaalaa oo dhex maray oo aan hadda ka hor iskaga iman dagaalkaas shirkaasi marka hadii shir dad khaaska loo qabsanaa de waa waxaweeye waa falaakati lamri haddii yaa shir beelaha loo wadanka iyo dadka degan loo qabsana beelahaasaan ka mid nahay cid noogu baaqdo iyo cid naga qaybgeliyo iyo cid nagu wacda migara ma jirto ma daasaan ku cadaynaya oo aan cid gobolada dhexe dadka degan aana ka midnahay cid naga marti qaaday iyo cid naga wacday iyo cid heshiisiinkaas annaga yani hadday dawladda ka daraala tahay iyo hadday cid kalaba taaba annaga cid nooga qayb gashay inaysan jiruha cadaynayna ummadaha dadka dhibka ay dhex maray ummadaha u dhex maraana ka mid nahay oo dunida dhan laga ogyahay waa tahay deegaanada aad degantihiin waxay kamid yihiin deegaanada gobolada hor waxaa dhaliila ugu soo jeeseen guddiga maamul samaynta gobolada mudug iyo galgudud haddana waxaa cadaysay in shirka dib uheshiisiinta adinka aadan kamid ahaynina ladina yeerin ka arrimahan maxaa usababa maxaase ugu wacan arrinkan waxa ugu wacan aan isleeyahay horta waxa weeye dawladda ka daraatahay cidna aan isleeyahay waxba kama weli kartiin waxaana u haysanaa dadkaas inay fiilayaan barnaamijka koowaad laakiin waftii ay isleeyihiin waxbaa laga weli karaa oo markaas aan ummadda waxay iska tigageliyaa dadka waftii ay isleedahay waxba kale wax in laga weli karo ay aaminsan tahay waxaan waxaan anaga aaminsannahay inay dawladdu yani tixgelinayo codkeeda ciddii ay isleedahay waa laga weli karaana inaysa tixgelinayn
waa tahay waxaan ognahay in ay jiraan odayaal deegaanadaas ka socda oo shirkaasi ka qayb galay adinka shirkaasi ma waxaa leedihiin wax odayaal ah oo shirkaasi nooga qayb gala ma jiraan mase waxaa jira dad shaksiyaad ah oo magaciina ku qaraabanaya oo shirka ka qayb galay waxaan cadaynayaa cid matesha shacabka yani ku nool wadanka anu hadda aan ka macnaha aan ka ahay hadda inaysa cilga qayb gashay qofku waa ka sheegin karaa ayaga oo macnaha aan u dhalan waa ka sheegin karaa inuu qabiil iska sheegto oo hadi yani qofkii cid le waxaweye kumuuta kasoo saari maayo waxa weye laakiin waxaan cadaynaynaa nabadeena haddii aan leenahay iyo xukaal haddaan leenahay culamo haddaan leenahay dan maamul leenahay waxaan cadaynaynaa cid annaga namafish oo nooga qayb gashay inaysan jirin cid naga yani tixgeliyey oo tiri beelahaas hadda degan anagu waxaan ka midnahay yurub iyo galguduud cid naga tixgeliya iyo cid naga wacday iyo cid nagu matesay migana makirtaa naga cadaynayna oo hadda waxa weeye haddii cadayn hadda cid u baahan ay jirtaa naga cadaynayna cid hadda anaga noo sheegtay waa tiri waa anaga anaga kaga qayb galmina ma jirto laakiin dadku waad ka sheegi karaan adoo hadda adigu hadda yaakacday joogaad sheegan kartaa wixii aad adigu macnaha markaas qofkii aad kaa maqal codkeeda aad ku hadli kartaa laakiin xaqiiqa waxay tahay cid annaga hadda nagu matesaynasan jirin waayahay mudane guddoomiye dadka haweenada ka ah shirkani ka qaybgalayaasha dawladda soomaaliyaba ma ogeysiiseen in aad shirkani ka maqan tihiin aadna tihiin dadka mudnaanta u leh shirkani in dib u heshiisiin loo sameeyo intii anagu hadda aan aragnay waan u sheegnay waan ku celcelinay beelaha mudig degan ayaan ka mid nahay waa dad walaala oo darjaartay oo mudig degan oo fara badan baa jira labada dhinac hadda qabiilooyinka naga jira qabiil aan hadda yani ayagu sidoo kale anaga inay nala mid yihiin aan malaynaya waxa weeye marka jiraay waa iska fara badan yihiin ayaga anaga dadkiyaala dad ku xigay oo ku muuqdo oo cid hadda dhex gashay aan la arag oo baryihii anagu aan ka dhignay dadkii ogaantahaa oo aan yani uga dhignay oal iyo xubno oo niri ku dhawaalma xagasaysi anagu ah ama xagasaysi ka dhex gashay marka waxaan cadaynaynaa anagu dadkaasi inay yihiin dad yani gobolada dhexe degan oo laga gudbay oo aan heshiisiintaas suurtamaro ka socota wax kayba kulahayn ama yaraatay wax kayba kulale galguduud iyo midig labadabana magaalooyinka deganaa ka mid nahay annaga iyoqalamadooda
taas haddaan xaggaas kaga soo gudubno dhaliilihii ka dhex jiray guddiga farsamada ma la xaliyo oo dawladda soomaaliya wax garwaaqsiya xaggeeda nin kaga yimaadeen wax jawaaba oo ay nagoo dhintay annagu codkeena waa gudbinay waan u sheegnay laakiin wax jawaaba oo aadna soo biyo ma jiraan guddiga farsamada iyo waxa weeye cid annaga hadda ka hor anama mateshay ma jiraan ciddii sheegatana waan u sheegnay inay kana matay jawaab hadda kaas oo annaga makaafigana cid noo soo celisay ma jirto sidii baa waxa weeye annaga aad nooga maqan tahay xilkii aan kulahayn guddiga farsamada waxa weeye in badan ayaan ku celcelinay hadeerna waxaan u sheegaynaa annaga iyo dadkii adiga iyo hadda dadkana maqlaya oo waxaweye ay codkeena sii jiro in ay naga magan tahay qaybta annagu aan iskalaadnahay inta ay naga magan tahayna annagu inaan cid aan kala hadli doono aan la arag annaga qaybkeena haddii uu jiro wax la yidhaahdo hadda xariiro ay ay tahay waxyaabahaas laga wada gobolada dhexe oo laleeya dowlad in loo sameeyo ay macnaha ay xaqiiqeydo haddii aysan xaqiiqo ahayn hadda kolley waxay la tahay ummadii xujana ka dhimaayo hadda cidaan gaar hadda anaga macnaha uga fakiisanahay ma jirto laakiin haddii dalki qof walba xagga ay leedahay iyo mudnaanta ay leedahay ay yido annagu waxaan nahay geelaha degan wadankaas geel ka mida geelka taaye xaq ay u leedahay inay hesho